muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa cirka isku sii shareerayay qiimaha la kala siisto badeecadaha kala duwan iyo sarifka doolarka dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan tani ayaa saameyn ku yeelatay qeybaha kala duwan ee dadka ku dhaqan dhulkaasi ganacsatada oo ah dadka ugu horreeya ee dhibaatadani cabashada ka muujiyey ayaa ka warramay saamaynta ay ku yeelatay arrintan weyaan anugu ganacsadaan maa waxaan iibinaa alaabta kaiyo dharkaan ragoon waxaa weeyaan shaygii sixirkii markaa dee kaash ugu sheegtay qofkii aad u beddeshay kaashkii iminka wuxuu marayaa boqolkii doolar milyan iyo laba boqol waxaa weeyaan qofkii markaa tidhaahdii dee dee wax ka iibi waxaan wax ku iibinaa waa waxa anugu waxaan nahay qaadamadhargaha haddii soo shaqa tegay yoomkaa dhinaca shaqay shee labaatan ku marsinaa dhinaca laba dolar iyo barh laba dolarkiiyo barhkii waa imka waa oo dhowr iyo soddon waayo dadkii dayartahaa way ku baabeen waxaan leenahay na laga jiro sixirka waayo qof walba wuxuu wax ku iibsado maba garanayaba subaxba sixir baa lagugula soo kacayaa aan garanayn oo la garaacadaya markaa sixir fadhiyana maaha oo lagu soo hagaagayo dadkiina markaa wixii u bedeshadaa tiraa waa intaa waaba yaacayaan dee waxba kamaba iibin karti qofkii bilaadanka muddooyinkii dambe ayaa waxaa dhibaato dhaqaale darro ka jirtay deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi maalmo ka hor ayay ahayd mar uu cali axmed maxamed cali dhagoole ah wasiir hore oo ka tirsanaa maamulkaasi uu sheegay in dhibaatadani ay mas-uul ka yihiin maamulka la baxay somalilan